Wadadan oo ah mid ay isku xilqaameen hagaajinteeda dadka degan xaafadda Horseed ayaa waxaa dhagax dhigay guddoomiyaha xaafadda Horseed Raaga Xuseen Cabdulle qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Horseed Farjana ee magaalada Kismaayo ayaa soo dhaweeyay isla markaasina sheegay inay ku faraxsan yihiin hagaajinta wadadan isla markaasina ay muhiim u noqon doonto dadka degan xaafadda Horseed magacaygu waa Nurtiin Cabdullahi Abdinaasir waxaan joognaa xaafadda horseed ee laga dhisaya maanta wadadan la marinayo arakawada aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigu waxaan ahay arday dhigtay iskuulka ganaane in la dhiso dalka oo dib loo dayactiro aad baa ugu baahannahay weliba gaadiidka aad ugu baahan dadka laftigiisa xitaa markay marayaan bacati way ku dhib qabaan saas darteed waa muhiim in dadku iyo gaadiidkaba ay kawada ay ka wada faa'iidaystaan iska waxu qabsana lagu dhisto dadkuna isugu wada tagaan fikir iyo caqli iyo ka- iyo dhaqaaleba la isugu geeyo wadadan xaafadda horseed oo marto iskuulka beder derbigiisa aad baan ugu dhib qabnaa xaafadda haddaan nahay ma aragtaay gaari buu noo geli waayey biyo way noo geli waayeen wax kasta oo nolol oon ku haysano ma jirta go-doon baan ku galnay haddee intii codkanaga maqashana waxaan u baahannahay inay garabna siiso annagana dhibka aan qabno hadda xaafaddaa iskaashatay oo ma aragtaay ku samaysa gacan gacantaasayta in garabka laga qabtay rabtaa xaafadda oo la kaalmeeya magacaygu waa xabiibo dhabeeye waxaan degannahay jidka wadada beder hormara Een, jidkan gareetooyinkii way noo soo geli waayeen gaadhiyadii way noo soo geli waayeen ganacsigii wax weliba uu noo soo geli waayey waanu ku faraxsannahay sidoo kale guddoomiyaha xaafadda horseed Raaga Xuseen Cabdulle ayaa ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan oo dhibaato badan ay ku qabeen gaadiidka noocyadooda kala duwan ee isticmaala maanta oo ay taariikhdu tahay bisha afraad labada kun toban iyo sagaalka waxaan meeshan u joognaa een, inaan magaranaysaa aan shaqadeeda aan bilowno wada muhiima oo isku xidha xaafadda midnimo iyo xaafadda horseed Een, wadadaas oo magaranaysaa een, laba kilomitir ah oo labada xaafadood isku xidha ayaa waxaa cabasho fara badan hadda kahor ka imaatay wadada magaranaysaa bacaad baa xidhay een, karootadii way mari waayeen warg baabuurtii iska badaa warkooda kabacdi marka waxaan sameynay si isxilqaana ka maamul ahaan iyo dadkii xaafadda degan waxaan isku kaashanay magaranaysaa inaan wadadaa bilowno oon magaranaysaa wixii aan ka geysan karno aan ka geysano intii ugu darnayd oo kun mitira inaan hawsheeda hadda bilowno oon face face baan u kala qaadnay Een, saad arkaysaanba hadda waxaa ku bilaabatay shaqadii Een, waxaad arkaysaan meesha daasna waa carrakaawadii iyo magaranaysaa wixii lagu sameynayay marka waa wado muhiim oo dadka muhiim u ah oo bulshada muhiim u ah oo bulshada oo dhan wada marto meel wadna ah ku taala marka aad iyo aad baan magaranaysaa shaqadan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka xaafadda degan inay kasoo qayb qaataan wayna haddana way kasoo qayb qaateen inay dhammaan kasoo wada qayb qaataan ciddii kaloona dhegaysanaysa oo wax noogu daraysa oo magaranaysaa nagala qayb qaadanaysa iyadan waan soo dhaweynaynaa waana wadada muhiimka ah ee nin kasta uu marahayo marka waxaanu leenahay bulshada aanu u sheegaynaa hawsha ayada in loo wada istaago oday iyo wiil iyo maamaba kurti loo wada istaago si wadadaas u dhismi lahayd shaqadeedana waan ku jirnaa waana u taagannahay ugu dambeyn wadada la dhagax dhigay ayaa cabir ahaan gaaraysa ilaa kun mitir waxayna sahli doontaa marka la hagaajiyo isku socodka gaadiidka